wanaagsan dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan warka duhur oo idinkaga imaanayo reediyo dalsan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mida faahfaahin dheeraad oo kasoo baxaya dagaal u dhexeeyey ciidanka maamulka koonfur galbeed iyo al-shabaab oo ka dhaca degmada xudur ee xarunta gobolka bakool
qoysas hor leh oo ku barakacay oo ka barakacay fatahaada webiga shabeelle uu ka sameeyey magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ka socday dowladda soomaaliya oo ka qaybgala shirka bangiga horumarinta islaamka oo ka qabsamay dalka sacuudiga
madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo waraaqadaha aqoonsiga ka guddoomay safiirka cusub ee ingiriiska
masuuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliyana waxay kormeer ku tageen xaafado ka tirsan degmada hilowaha ee gobolka banaadir
dalalka soomaaliya kenya iyo itoobiya oo bilaabay mashruuc lagu adkeynayo amniga xuduudaha wararka dowladdan waxaa ugu waaweyn kooxaha iska soo horjeeda dalka suudaan oo gaaray heshiis la xidhiidha shacabka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
wanaagsan duhur wanaagsan waa duhurnimo jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay labiyo tobanka bisha shanaad sanada labada kun labaatan iyo saddexda waxaad u diyaargarowdaan qodobadii aada maqasheen oo fidsan
faahfaahino dheeraada ayaa waxaa laga helayaa dagaal u dhexeeyey ciidanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo kuwa xooga dalka iyo dagaalamayaasha al-shabaab oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay degmada xudur ee xarunta gobolka bakool wararka ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in dagaalkaas uu ka dambeeyey ka gadaal markii xubno ka tirsan shabaabka ay weerar ku qaadeen saldhigga ciidanka maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin duleedka degmada xudur waxaana halkaas kadib ka dhacay dagaal xogan oo laisku adeegsada hubka noociisa kala duwan dadka deegaanka ayaa waxay sheegeen inay maqlayeen jugta dhawaaqa culus ee hubka laisku adeegsanayo ee dhinacyada isdhaafsanayeen waxay sidoo kale sheegeen in cabsiga arrintaasi ku abuurtay intaa kadib waxaa la sheegay in shabaabkii weerarka kusoo qaaday saldhigga ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku laayeen duleedka degmada xudur ay dib u laabteen islamarkaana waxaa haatan degan xaaladda ilaa hadda lama oga khasaaraha ka dhashay dagaalkaas kooban ee dhacay islamarkaana ma jiro waxwar oo kasoo baxay saraakiisha maamulka koonfur galbeed iyo sidoo kale kuwa maamulka degmada ee xudur ay la xiriira dagaalkaas ka dhacay udhexeeya shabaabka sidoo kale wararka ayaa intaa waxay ku darayaan in ciidamada maamulka koonfur galbeed ay wadaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga oo ay ka sameynayaan degmada xudur ee xarunta gobolka bakool si kastaba dagaalamayaasha al-shabaab ayaa waxay dhowr jeer weeraro kala duwan oo isugu jiray kuwo toosa ay sidoo kale kuwo qaraxyo ku bilowda intaba ay ku qaadeen deegaano degmooyin ka tirsan gobol gobolka aan iraahdii maamulka koonfur galbeed waxayna ay shabaabku ay inta badan weeraradaas ay yihiin kuwo khasaaro dhaliya oo gaarsiiye khasaaro dhaliya islamarkaana gaara ciidamada ama goobaha ay weerarada ay shabaabka ku qaadaan si kastaba al-shabaab ayaa sidoo kale waxay weeraro ku qaadaan saldhigyada ciidamada dowladda iyo kuwa midowda afrika ee admis ay ku leeyihiin deegaano ay sidoo kale degmooyin ka tirsan gobolada dalka
qoysas hor leh ayaa ku barakacay fatahaadaha webiga shabeelle uu ka sameeyey magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa warkani ka waramaya waryaheena cabdinaasir cadaala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan weli waxaa ka taagan fatahaadaha uu sameeyey webigaasi iyadoo dadka danyarta ah ay saameyn xoogan uu ku yeeshay kadib markii xaafado hor leh oo ku fatahay webiga shabeelle dadkii shacabka ah ee ku noolay magaalada qeybo ka mid ah ayaa isaga baxay iyadoo haatan lasoo sheegayo inay jiraan xaalado bani-aadnimo aada u liita oo ka dhashay fatahaadaha uu sameeyey webiga shabeelle kaasi oo ku fatahay xaafado dhowr ah oo ka tirsan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan dadka shacabka ah ayaa waxa ay magaalada kaga baxeen bannaanka iyadoo haatan lasoo sheegayo in qaarkood ay soo food saartay xaalada nololeedu aad aad u liidataa dhanka kalena madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaawe ayaa guddi u magacaabay fatahaadaha webiga shabeelle oo uu ka sameeyey magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wareegto kasoo baxday xafiiska madaxweynaha ayaa lagu magacaabay guddiga fatahaadaha webiga kuwaasi oo ka kooban laba iyo toban xubnood oo isugu jira xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo sidoo kale gudoomiyaasha gobolada hiiraan iyo sidoo kale gobolka shabeellaha dhexe guddigan ayaa ka shaqeyn doona sidii wax looga qaban lahaa iyo fatahaadaha uu sameeyey webiga shabeelle kuwaasi oo saameyn xoogan ku yeeshay dadkii ku noolay magaalada beledweyne oo intooda badan ay ka barakaceen gudaha magaalada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa maalintii afaraad oo xiriir ah waxaa ka socda barakac xoogan oo uu sameynayo oo ay sameynayaan dadka deegaanka waxaana dadkii ay u qaxeen duleedka magaalada beledweyne iyo sidoo kale deegaanada hoostaga magaalada beledweyne
aad baad umaasantahay cabdinaasir markane haddii aynu eegno wafdi ka socday dowladda federaalk soomaaliyana waxay ka qayb galeen shir ka qabsoomay dalka sacuudiga shirkaas oo ahaa mid looga hadlayay arrimaha bangiga horumarinta islaamka ilaan mustaf
magaalada jiddah ee boqortooyada sacuudi carabiya ayaa waxaa xalay ka furmay shirka sanadlaha ee bangiga horumarinta islaamka i s d b oo sanadkan lagu qabanayo dalkaasi sacuudiga wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya cilmi maxamuud nuur iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa ka qayb galay furitaanka shirka bangiga horumarinta islaamka wasiir cilmi maxamuud oo qoraal kusoo qoray bartiisa gaarka ah ayaa waxa uu ku sheegay inuu kulamo gaar iyo guud ahba la qaatay madaxda kala duwan oo shirka kasoo qayb gashay wasiirka ayaa tilmaamay in mas-uuliyiinta uu la socday uu kala hadlay horumarinta hanaanka dib u habeynta maaliyadda soomaaliya isagoona xusay in kulamada ka dhacay magaalada jidda ee boqortooyada sacuudi carabiya ay ahaayeen kuwo muhiim ah
mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliyana waxay kormeer ku tageen xaafado ka tirsan degmada hirwa ee gobolka banaadir cabdisalaan juulle shaakir ayaa warkan faahfaahinaya
si loo ogaado heerka uu gaarsiisan yahay isbeddelka amni ee ka jira degmada hilwaa ayaa guddoomiyaha degmada hilwaa miro salaad dhuxlow waxa uu xarunta degmada hilwaa kusoo dhaweeyey siyaasiyiin xildhibaano agaasimayaal dowladeed saraakiil ciidan iyo xubno kale kadib soo dhoweynta ayaa guddoomiyaha iyo mas-uuliyiinta la socday oo indho-indheen iyo dalxiis u yimid waxa ay kormeer amni ku tageen xaafadaha iyo waaxaha ay ka kooban tahay degmada waddada xidhiirisa balcad iyo muqdisho shaleemo cabdiwaayeel iyo xaafado kale oo hadda amnigooda soo hagaagaya intaasi kadib ayay mas-uuliyiinta si wada jira uga casriyeeyeen maqaayad cunto oo ku taala agagaarka shaleemo cabdiwaayeel ugu horeyn guddoomiyaha degmada hilwaa iyo korneel cadaawe ayaa ka hadlay amniga degmada hilwaa waxa ayna shacab ka fareen inay ku soo laabtaan xaafadaha degmadaasi waxa ayna sidoo kale u mahad celiyeen boolis militaaro oo amniga qayb ka qaatay waxaa maanta degmadii hilwaa ay martigelisay labeentii muqdisho oo dhammaan halkan jooga waxaan ku soo caweynay xaruntii degmada oon ku soo hormarnay waxaan tagnay degmada daafaheeda dhammaan waaxyaha alxamdulilaah taasi waxay caddaynaysaa amniga iyo muxuu ahaa heerka uu taagan yahay waxaan si guud aan rabaa inaan marka koowaad u mahad celiyo ciidamada boliisa militaare oo mar dhow nagu soo biiray isbeddel loo jeedana dabcan la soo galay isboortska marka la ciyaaraayo waxaa jira ciyaaryahanna markay soo galaan isla markii gooli dhaliya isla markii gooli nabaday noo dhaliyeen waa ku faraxsannahay annagu ka heli waa ahaan awalba waxaan qabnay alxamdulilaah meelo badan aan ka fiicnayn waxaan rabnaa inaan halkan fariin ka gudbiyo ah raggii igu horreeyba ay sheegeen degmadan dadkeedii waa maqan yahaye degmadii nabad waaye dadkeeda ha ku soo laabtaano guryaheenna aan dayac tiranno kuwa kale aan kiraysanno degmada ha lagu soo laabto waa ujeeddaan kontaroolkii magaalada xagga noo dhaafay meeshaan ilaa eeraboorka waxaan u malaynaha kontarooladu inay dhinacan loo soo wadaa wareejin doono waxaan leenahay degmada ha lagu soo laabto nabad waaye waa laga shaqeeyey nabaddeeda iskama imaanin waxaan u mahad celinaynaa dhammaan hay-adaha amniga oo runtii si hagar la'aana nooga saaciday amniga iyo maamulka degmada hiliwa ayaguna qaab isku xiraasho ah iyo wada shaqayn ah muujiyey aad iyo aad waa umahadsantihiin horta maanta ajiibkan ajiibteen inaan maanta magaaladii muqdisho ka soo baxno oo daafihii magaalada aan nimaano ilaahay ka soo koobma hadda waxay u sugnaatay madaxweynaha ummadda soomaaliyeed mudane barsool xasan sheekh maxamuud iyo xukuumaddiisa oo hogaaminaya xamse cabdi barre iyo laamaha amniga dowladda nabad sugidda iyo militariga iyo booliiska intaas ka sokow markaan hadalkeenna aan intaa hoos usoo dhaarnana waxaan horta maanta ku soo caweynay oo ku soo damaashaadnay howl fiican amni gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta gobolkan banaadir cabdicasiis cusmaan maxamed maareeya ku-xigeenka degedda kaarshe iyo xildhibaan caraay ayaa iyaguna ka hadlay amniga degmada oo isbeddel weyn uu ka muuqdo insha allah dhammaan waxaan idiin rajaynayaa ummadda ku nool degmada hilwaa oo maanta si fiican aan ula qaxweyna galabtaan saacaddan annaga aan taagannahay aan dhex joogno xaruntii dadweynaha ay ku baashaali jireen ee degmada hilwaa aan fariin cad aan u dirayno dadka bulshada deegaanka ku noolaa degmada oo ka maqan inay mar labaad ay u soo laabtaan iyo dhammaan saraakiisha dowladda waxaan leenahay waxaan u imaanay degmo bad qabta caafimaad qabto maskax nadiif leh dhallinyar firfircoon joogo oo dadyoogii ku noolaa magaalada muqdisho madaxdiina maanta u soo hayaamay inay dadka ay la qaxweeyaan farxad ayay noo tahay farxaday noo taha maanta inaan meeshaan ilaa duhurkii ilaa hadda oo salaaddii maqrib ee dhowdah aan si nabada aan magaaladii ku soo marnay khaasatan aniga si gooni iyo farxad gelinayso oo xaafadda aan ku soo koray muddana ay iigu dambaysay inaan maanta inta kusoo damaashaadno xaafadihii aan naqaanay si nabada annagoon askar iyo ciidan iyo waxna wadan waxaan rabaa inaan intaas uga mahad celiyo ciidamada amniga ciidamada saraakiisha halkan ku sugan ee maanta nasiibka u yeeshay inaan ku wada caweyno maqaaxi ku taalo eri cabdiwaayeel xaafadda soos degmada hiliwaa waxaan u aragnaa farxad maanta inaan halkan nimaadna oo aan wakhti la qaadana dadka ku nool degmadani anagoo fariin u dirayna dadkii degmadan deganaan jiray ee hore uga cararay una muujinayna inay degmadu tahay amni annagoo magaalada meesheeda shishe ka nimid halkaana u nimaadnay inaan tusno ummadda soomaaliyeed in gobolka banaadir magaalada muqdisho dhammaan ay amni tahay waxaan dhihi karaa qof allaala qofkii u baahda inuu hadda kadib degmada heliwaa wax ka soo doonto gaarigiisuu soo kaxaysan doonaa halkaana wuu imaan doonaa waxaan rabaa inaan nabaddan maanta aan heysan uga mahad celiyo ciidamada amniga gaar ahaan qorshaha xukuumadda iyo madaxweynaha hadda talada hayo oo ah amnigooda in amniga inay ka dhigeen hiigsiga iyo ahmiyadda iyo koowaadna siiyeen ugu dambeyn guddoomiyaha degmada hilwaa ee gobolkan banaadir mire salaa dhuxulow iyo mas-uuliyiinta la socday oo isugu jiray agaasimayaal xildhibaano taliyayaal ciidan iyo xubno kale oo muhiim ah waxa ay tageen garoonka hilwaa stadium oo lagu soo gebagabeynayay ciyaarta kama dambaysta ah ee tartanka ramadaanka abaalmarino kala duwan ayayna guddoonsiiyeen qaar ka mid a ciyaartooyda juulo shaakir raadiyaha iyo tv-ga dalsan magaalada muqdisho
dalalka soomaaliya kenya iyo itoobiya ayaa bilaabay mashruuc lagu adkeynayo amniga xuduudaha cabdinaasir cadaala ayaa ka waramaya
dowladaha soomaaliya kenya iyo itoobiya ayaa daafuray mashruuca xuduudaha oo loogu leeyahay in lagu adkeeyo ammaanka xuduudaha saddexda wadan si loo xoojiyo nabadgelyada iyo sidoo kale xasiloonida gobolka daafurka mashruucan oo ka dhacay magaalada mandera ayaa madaxweyne ku-xigeenka dalka kenya riti gogamba waxa uu carabka ku adkeeyey sida kenya ay uga go-an tahay hindisaha mashruucani wasiirka amniga gudaha dowladda federaalk soomaaliya doctor maxamed axmed doodishe ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey dadaalada wadajirka ah ee lagu sugayo amniga ee laga sameynayo xuduudaha iyo sidoo kale hareeraha webiyada dadaaladani waxa ay xaqiijinayaan xasiloonida waxayna noo ogolaanayaan in aynu sii wadno kobcinta xasiloonida dalkeenna ayuu yidhi wasiir doodisho wakiilka sare ee ingiriiska jani morod ayaa xaqiijiyey siday u go-an tahay britain inay taageerto mashruucan xuduudaha iyo sidoo kale barnaamijyada diiradda lagu saarayo nabadeynta iyo horumarka waare ee gobolka jani morod waxaay iftiimisay taariikhda dhaqaalaha iyo sidoo kale aayaha iyo caqabadaha ay wadaagaan bulshooyinka saddexda wadan waxa ayna xustay in mashruucan uu gacan ka geysan doono waa inuu gacan ballaaran ka geysan doono dhinacyada wanaagsan ay wadaagaan bulshooyinka saddexda dalla
kala socotaana warraad iyo darse magaalada muqdisho markana wararka dibadda kooxaha iska soo horjeeda ee ku dagaalamaya dalka suudaan ayaa waxay gaareen heshiisa la xiriira shacabka dhinacyada ku dagaalamaya suudaan ee ah ciidamada militariga iyo sidoo kale ciidamada gurmadka deg deg ah ee loo yaqaano r s f ayaa waxa ay ku heshiiyeen oo ay kala saxeexdeen heshiisa ah in la ilaaliyo dadka rayidka ah waxay ku heshiiyeen inay ogolaadaan marin badbaado ah oo dadka rayidka ah ay maraan sidoo kale waxay ku heshiiyeen in la sameeyo marino kale oo badbaado ah oo iyaguna ay maraan shaqaalaha gargaarka deg dega ah ee tegaya goobaha dagaalada ay ka socdaan ee dalka suudaan dhinacyada ayaa waxay sheegeen inay muhiim tahay in la ilaaliyo in dadka rayidka ah aan waxyeelo la gaarsiinin sidoo kale waxaa weli kasii socda dalka suudaan dagaalada xoogan ee u dhexeeya ciidanka militariga ee dalkaasi iyo sidoo kale ciidamada r s f ee gurmadka deg dega loo yaqaano waxaana dagaalada ay weli kasii socdaan magaalooyin horleh oo ku yaala dalka suudaan dadkii ugu farabadnaa ee ku noolaa dalkaas ayaa dalka ka barakacay iyagoona aaday dalal kale iyo sidoo kale meelo kale oo ay gabaadka iga raadsan karaan dhibaatada halkaas ka taagan joogtamada ficda ayaa weli laga maqlayaa sidaa ay soo warinayaan warbaahinta waxaa sidoo kale aada u adag in xogta khasaaraha dhabta la ogaado maadaama dagaalada yihiin kuwa culus
guud ahaan waxaan halkan kusoo afmeeraynaa warkii duhur aad ka dhegaysanayseen radio dalson cidda warkayaga uu seego waxay dib uga daalacan karaan beejka internetka aan ku leenahay ee dalson com
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa talalhel